Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m-yada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labada bisha maarso sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna oo waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna dhallinyarada maanta waxaa ka mid a dood ku saabsan gabadhii labaiyo toban jirka ahayd ee toddobaadkii hore lagu kufsaday laguna dilay magaalada gaalkacyo
barnaamijkan runtii wuxuu ahaa fal wuxuushnimo ah dee qof muslin ah oo ilaaha yaqaan aan laga firi karin inuu ku dhaqaaqaya yacni kufsi iyo dil iyo tacadi in qof gabar labaiyo toban jira loo geysto laakiin qof kasta oo dareen leh oo waxa weeye dadnimo leh wuxuu jecel yahay gabadha yarta labaiyo toban jirka ah oo jirkeedii la jarjaray oo xubnaheedii lagu ciyaaray oo la dilay oo la kufsaday inay cadaalad hesho qof kasta waa jecel- waa jecel yahay sidoo kale barnaamijka inta aan ku guda jirno waxaad ku maqli doontaan kaalimihii heesaha shaxdaagiya joogto kaymaa biyaha shubeeniyo kuusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin
marka horese warkii dunida
militariga dalalka hindiya iyo bakistan ayaa duqeymo sababay khasaare nafeed isugu jawaabay hal maalin kadib markii ay bakistan ku wareejisay hindiya duuliyihii ay bakistan qabatay saraakiisha ciidanka hindiya ee jooga kashmiir ayaa sheegay in madaafiic ay soo tuureen ciidanka bakistan ay ku dhinteen saddex qof oo hal qoys ka soo wada jeeda oo kala ahaa hooyo iyo laba caruur ah halka weerarkaasina uu dhaawac halisa ka soo gaaray aabihii qoyskaasi bakistan dhankeeda waxay sheegtay in madaafiic kaga timid dhinaca hindiya uu ku dhintay hal qof saddex kalena ay dhaawac soo gaareen xiisada colaadeed ee baryahan ka dhex ogneyd xadka gobolka lagu muransan yahay ee kashmiir ee hindiya iyo bakistan ayaa waxa ay noqotay mid kasii daraysa maalinba maalinta ka dambeysa waxaana xiisadaasi ay soo bilaabatay bishii aanu kasoo gudubnay kadib markii kooxda jeishi maxamed ee fadhigeedu yahay bakistan ay gudaha kashmiir ku dileen afartan askari oo ka tirsanaa ciidanka kaydka indiya
madaxweynaha dalka suudan cumar al bashiir ayaa ka degay xilka guddoomiyenimo ee xisbiga talada haya ee dalkaasi xisbiga qaranka ee suudan ayaa ku dhawaaqay xili dambe oo khamiistii xalay ah inuu al-bashiir iska casilay xilka guddoomiyaha xisbiga taasoo imaanaysa iyadoo bannaanbaxyo looga soo horjeeda madaxweynaha suudan ay ka dhaceen dalkaasi war qoraal ah oo ka soo baxay xisbiga ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha xisbiga n c b lagu dooran doono shirweynaha guud ee soo socda ee xisbigaasi uu yeelanayo madaxweyne al-bashiir ayaa dhowaan ku dhawaaqay xaaladda deg dega ah ee guud ahaan dalka suudan isagoona kala diray inta badan golihiisa wasiirada
warkii caalamka ayaad dhegaysateen waxaad kala socoteen v o a washington duhur wanaagsan dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyey wariyaheena cabdiwaaxid macalim isxaaq
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadka barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaana idinla socodsiin doona toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da waxaanu ku eegi doonaa fal kufsi iyo dil isugu jira oo dhowaan ka dhacay magaalada gaalkacyo kaasi oo loo geystay caaisha ilyaas oo ahayd gabar labiyo toban jira islamarkaana maraysay xilligii dugsiga dhexe barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona hadduu eebba idmo guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee maamulka puntland jacfar yuusuf cabdalla iyo guddoomiyaha madasha dhallinyarada isdhexgalka iyo nabadda gobolka cabdiqani cusmaan ow yuusuf labaduba waxa ay ka mid yihiin u dhaqdhaqaaqayaasha dhallinyarada gobolka mudug kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o eda ee aan ku hormaro guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee puntland jacfar yuusuf cabdalle bal marka ugu horeysa haddaad si kooban noola wadaagtaan ee arintii dhowaan ka dhacday magaalada gaalkacyo dabayaaqadii bishii labaad ee sanadkan aynu ku guda jirno sida ay dareenka dhallinyarada iyo bulshada gobolkaba u saameysa
barnaamijkan runtii wuxuu ahaa fal wuxuushnimo ah dee qof muslin ah oo ilaaha yaqaan aan laga firi karin inuu ku dhaqaaqaya yacni kufsi iyo dil iyo tacaddi in qof gabar labayo toban jira loo geysto runtii gobolka keliya mudug maahane soomaali weyn iyo qof kastoo islaam ah oo muslimnimada ku abtirsada waa fal ay dhibayso waa fal fool xun waa fal aan diintayada iyo maxaa la oran jiray intaba aan nafarayn marka runtii dadkao dhan bay saamaysay gaar ahaan gaalkacyo waxa weeyaan xarunta gobolka mudug suxun bay u saamaysay bulshadii dhanna waxay ku reebtay argagax iyo qaracan marka runtii waa fal aada fool xun Eh, qof walba oo mataqaanaan way saameyso waa dhibaysaa runtii
cabdiqani cismaan yuusuf aw yuusuf guddoomiyaha madasha iyo madasha nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada gobolka dhallinyarada gobolka mudug dareenka arintaa ay ka qaadeen
walaalo horta arrintaani waxay ahayd arrin aada iyo aada maaragtay fajac iyo argagax u lahayd waxay ahayd arrin ogub oo aan annaga deegaankeenaan ama inta aan ognahay aan horey usoo dhicinin marka waxay ahayd arrin argagax dadka dhan ku abuudhay si isku midana runtii dadkii yar iyo weynba waa looga qeyliyey dareenka dhallinyarada ahaan aan ka qabnana waxa weeye dadkaas dhibkaa geystay in wixii ay sharciga ku mutaystaanin meel fagaaraha public oo dadka dhan joogaan lagu mariyo taas ayaan ku dadaalaynaa annaga dhallinyar ahaana taasaan ka qeyb qaadanayna haddii lahayn
jacfar falalka kufsiga gobolka mudug inkastoo aysan ahayn kii ugu horreeya gobolka ka dhaca haddana falkan wuxuu ahaa fal dareenka indhaha iyo dadkuba aad u soo jiitay kadib markii gabadhaas yar labiyi toban jirka la isugu daray sida la sheegay kufsi iyo dil arintaasi wax ka qabashadeeda iyo taa cidda mas-uuliyadeeda iskale
horta arrintaa wax ka qabashadeeda mas-uuliyadeeda waxaa iska leh dowladda iska leh waxaa iska leh odayaasha dhaqanka iska leh runtii anugu hadda haddii dadkaas la soo qabto oo waxa weeyaan waxaan aaminsanahay anugu jacfar ah waxaan aaminsanahay inay u yeelanayaan dhallinyaradaas falka foosha xun geystay inay odayaal yeelanayaan innaga gobol ahaan ama soomaali dadka waxa weeyaan dowlad awood leh oo dadkii waxa weeyaan u xaq soorta oo cadaalad dadkii u kala magciisa ma leh odayaasha dhaqanka dadka waxa weeyaan xukuma odayaashiina waxa weeyaan waa odayaal ka fogaaday sharcada islaamka inay wax ku xukumaan waa odayaal ka fogaaday in dadkaay u xaqsooraan waa odayaal wax ku xukuma xeerbeerti iyo maxaa la ohan jiray wax aanu waxa weye dadka aan u cuntameen oo aanu mataqaana cadaalad aan ahayn kaysas ka horreeyaa dhacay ilaa iyo hadda waxa weye meel laguma sheego annaga laftiga waxay ku leeyihiin kiis hebel baa hadda kortaan nagu dhacay beel hebel baan nahay wax saasaa na kala galay marka intay waxyaalaha noocaasi ay taagan yihiin dadkani cadaalad helimayaan anu ka jacfar ahaan shaksi ahaan waa masugsanahay in gabadhaas ay cadaalad hesho runtii waa masugsanahay laakiin qof kastoo dareen leh oo waxa weeye dadnimo leh wuxuu jecel yahay gabadhaa yarta labiyi toban jirka ah oo jirkeedii la jarjaray oo xubnaheedii lagu ciyaaray oo la dilay oo la kufsaday inay cadaalad hesho qofkas waa jecel waa jecelyahay waxaan aaminsanahay kiiskan markuu caddaado in dhallinyaradii la xaraynayo xabsi la dhigayo loo kaadinayo xamaasadda iyo waxaan markay kala dhacdo oo waxa weeyaan lakala la iloobo inay biri mataqaana tartiib iska sii daynayaan marka intay taa jirto dulmiga waa soconayaa cadaaladdarada waa soconaysaa maalin yoon waxa weeyaan gabar hadda labiyi toban jira lagu tacadiyey kuwa umusha lagula jiraa lagu tacdinaya oo waxa weeyaan lagu samaynaya marka intay helayaan dhallinyarada noocaas oo wuxuushtaa intay helayaan dad dhiirigelinayo dad gabaad u ah intay helayaan way soconaysaa baan aaminsanahay cadaaladdarada iyo mataqaana way soconaysaa
aada maasan tahay cadqani falkaa waxaa la sheegay in kufsiga iyo dilkuba ay geysteen dhallinyaro degmada gaalkacyo ku nooleed dhallinyaradu waxay wadaagtaa magaca haddii aad tihiin dhallinyaradii gobolka ee u dhaqdhaqaaqayay horumarinta dhallinyarada arintaa dhallinyaradu siday u aragtay maxayse ahayd tallaabada idiin habbooneed ee a qaadaan walaal horta warinta arrintan horta ceeb bay ku tahay dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada gobolka mudug ceebtaasna waxa weya wax soo jeeday waa rag dhallinyaro ah laakiin taa bedelkeeda waxaan maanta annagoo dhallinyar ahaan diyaar u nahay in nimankaas falkaa waxshnimada geystay in ay jazaa ay leeyihiin ay ku maraanin ummadda horteeda aayad qur-aan waxay lahayd jazaau sayaatin sayiatin maslaha qofku dhibaatada uu qofka u geysto waxa weeyaan mid la eg in loo geysto waxa weyaan waa ilaahay cadaaladiisa iyo magaranaysaa iyo sharciga wax uu qabo weeye foolxumadaas marka annagu ka dhallinyar ahaan waan ka dhiidhinnay dareenkana waan ka dhiibannay een, haddana waa waa- waxa weyaan waa u dhegtaagaynaa ka hor dhici mayno baaritaan baa socda Een, baaritaankaas markuu soo baxo cadeymaha soo baxaan een, dembiga noocan oo kale marka uu dhaco waxaa ku shaqa leh waxa weyaan waa waxa weyaan waa maxkamad weeye iyo booliis sharci weeye nidaam dawli oo marku maro weeye xeer beegti iyo waxaas annagu in la isla aado ma qabno sharcigaas iyo kan ilaahay iyo kaas dowladda ummadda puntland u degsan waxa weeyaan in lagu xukumo baanu u fadhina annagu mana yeelayna wax ka sokeeya arrintaasna waxa weeyaan dareen adag baanu ka muujinaynaa haddii aanu aragno cid maaragtay isku dayeysa inay si hoose hooseey wax u dhammayso arrintaas waa u dhegtaagaynaa Ee, jacfar magaalada gaalkacyo hadda waxaa soo gaaray amaba yimid ciidamo fara badan oo puntland ah oo ka yimid ee, gobollada kale ee puntland waxay ee, u yimaadeen ee, si ay arintaa wax uga qabtaan kiiskii ee, dabayaaqadii bishii labaad ka dhacay gobolka Ee, ka dhallinyaro ahaan gobolka mudug si arintaa ee, loo dhammeeyo oo xalkeeda dhabta ah loo gaaro ma u diyaarsan tihiin inaad ciidamadii amniga la sheeg la shaqaysaan oo aad farmuuqdaan cid kasta oo falkaa lagu tuhmayo Een, waa sax weye ni horta magaaladan waxaa ka dhacay bishii hadda abriil aan waxa la oran jiray febraayo oo hadda dhammaatay een, falal badan oo waxaa ka dhacay kufsiga baa ka dhacay magaalada gaalkacyo dilal baa ka dhacay falalka kufsiga oo ka dhacay magaalada gaalkacyo dadkii geystay waa la yaqaan markii laga raba kiiskan oo hadda dad loo hayo la baarayo intaba waxay yeesheen odayaal bay yeesheen xeerbeegti baa lagu xalay marka anigu waxaan aaminsanahay annagu horta ciidanka iyo dadka dowladda waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno oo waxa weeye dhallinyaradan caadaysatay inay daraagiska isticmaalaan caadaystay inay mataqaanaa falalka wuxuushnimada ah ay sameynayaan mataqaanaa wixii wax- wixii ka qabanaya waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno culamo iyo caamo iyo ciidanba waxay noqdaan laakiin waxaan aaminsanahay dadkaani in waxay haystaan gabaad bay haystaan dadkaani inay dhiiradaan waxaa gabaad u ah odayaasha dhaqanka oo aan cadaalad ku kalsoonayn marka waxaan rabaa bulshada culamauddiinka iyo dadka kale ee bulshada waxaa la rabaa in la isku yimaado in la isku yimaado oo waxa weeye waxaan laga qaato laga qaato maxaa la oran jiray nidaam laga qaato odayaashan xeerbeegtada wax ku xalinaya oo dhahaya kufsi weligiis buu dhici jiray fiiri ninka nabadoonka oo kuleh kufsi weligiis buu dhici jiray muxuu dhiirigelinaya wuxuu dhiirigelinaya kufsi inuu sii socdo marka inaan horta annaga inta waxgaradka ah inaan odayaasha aan laku sii dayno oo aan isku nimaadno oo aanu ka hadalno wixii laga yeeli lahaa odayaashaan kuma kalsoonin raalli kama ahayn xeerbogtada raalli kama ahayn waxaanu raalli ka nahay waa diinta islaamka iyo shareecada islaamka waxay je- rabto qofkaa qof waxgeysta in mataqana wax ku xukunto marka waxa weeye in la isku yimaado xeerbeegtidan iyo odayaasha dhaqanka nidaam laga qaato nidaam cadaalada laga qaato laga soo horjeysto taasaa xal lagu heli karaa puntland iyo gobolka mudugba waxaa hareeyey kufsi baa hareeyey kufsiga waxaa dhiirigelinaya waxa weeya markii halkaa daroogada lagu goday oo ninkii dhallinyarada ahaa aan helen wacyigelin uusa helen uusa helen mataqaana wax ka waanay uusa helen oo odayga dhaqankaa markuu dhib beri u geysto odayga dhaqankaa gabaadka u noqonaya walaal xal la gaari maayo xalka waa naqaan wuxuu ku jiraa xalka wuxuu ku jiraa waxa weeya odayaashan xasaanadda laga tiriyo xaqiiq markii laga hadlo anigu waxa waa ka soo horjeeda odayaashan dhaqanka in xasaanadda laga tiriyo kiisas badan baa dhacay kiisas ma- maalinba maalin ka dambaysa kiisba kiis ku falxun yaha dhacaya gabaad buu haystaa marka laakiin jacfarow ee, waxaa jirta in odayaasha oo kulan ku yeeshay magaalada gaalkacyo ay si cad u sheegeen in aysan arinta u qareemi doonin cid kasta oo ku lug yeelata marka ee, so ma moodid odayaashu inay arintaa bannaanka haatan ka yihiin kulankii ay isku yimaadeen kulan loo dhamaa ma ahayn afar oday baa timid afgobaadsi bay sameeyeen waxaa la rabaa bulshada reer gaalkacyood oo dhan inay isku yimaadaan nin kasta oo qabiil ama kaba qabiil ah inay isku yimaadaan baa la rabaa oo si run ah loo lafaguro afar oday oo miidiya ka hadashay dadka ma xukumaan xaq marka laga hadlo afar oday oo isku timid waa ka xunnahay cadaaladdaa rabnaa uma taliyaan waxaa la rabaa oday kasta oo jifi kasta oo horjoogo u ah in laysku yimaado culamo adduunka loo yeero qof walba loo yeero war diinta islaamka ku goodaan xeer laga soo saaro nidaam laga soo saaro wixii kiiskaa kiiskaa gee diinta islaamka wixii ay iyagu isku xukumi jireen oo mad- qab- magta iyo waxyaalaha ay kala qaadan jireen oo oo maxaa la oran jiray luuqyada ay la geli jireen in meel la iska saaro markaas diinta islaamka waxay ka qabta waxaa nidaamkan ah wixii wax dila wixii tacadi geysta hal yacni si waadixa in laisugu yimaado oo loo dhahiya in laisku yimaado kun fagara la rabaa kun weyna la rabaa markaasaa anugu aamsanahay in gun laga gaarayo laakiin intii afar oo intay imaa waa ka xuna waa ka xuna waa afgobaasi weyaan bulshadana anfici mayso taasaa anugu qabaa taas hala dhiirigeliyan leeyahay aada amaasan tahay jacfar cabdiqani hadda waxaa muuqdaa in baraha bulshada waxaa lagu faafinayey waxyaabo la leeyahay waxay cadeymo u yihiin horodhac ah gurigii lagu dilay caaisha ilyaas agab laga helay arrintaasi ma tahay horta wax jira marka ugu horreysa midda kale dhallinyaradu arrintan baaritaankeedii ama wax ka qabashadeedii kaalinta ay ka qaateen
walaa horta arrintan markii kiis ku dhacayba arrinta waxaa soo farageliyey ciidamada nabad sugidda iyo ma garanaysaa iyo dowladda puntland ayaa ayaa soo faragelisay maamulka ayaga ayaa baaritaankii galay dowladda puntland dhakhaatiirba soo dirdhay garow ka yimid ayagaa arrintii galay kiiskan hadda ayuu gacantooda ku jiraa marka anugu ma qaba inaan hadda ka hor dhacano iraan waxaas waxaas hadda cad waxaas cadibaa la helay laakiin wuxuu soo bixi doonaa marka ayaga d n ayada iyo dhacaamadii waxay qaadeen ay sameeyaan oo baaritaankii ay soo dhammaystiraan sidaas ayaanu ku ixtiraaminaa baaritaankaas inuu kusoo bixi doono DNA.
laakiin ma tahay waxyaabaha la helay wax eh, muujinaya halkii lagu dilay caaisha Een, arrintaasi weli waa maxaan ku leeyahay ka hordhici mahayo een, cadeymaha rasmiga ah wuxuu noqonayaa dhicaamada la qaado marka is yeeshaan ee la- qofkii dhibkan geystay iyo qofkii ma garanaysa dhibka loo geystay dhicaankiisa iyo dhicaamada laga laga qaaday gabadha marka is waafaqaan ayay noqonaysaa cadeymaha rasmiga ah. waxa ka horeeya waa hadal iyo ma garanaysaa wax ka hordhaca weeye arrintan marka dhallinyaradu maxay tahay waxaa kaga aadan inay ka qabtaan annaga waxaa naga aadan waxa weeyaan inaanu doorkii wacyigelinta bulshada kor u qaadno arrintaasna ca- waxa weeyaan caayisho intii cadaaladda ka helayso aan u taagnaano sidii ay cadaaladda u heli lahayd aan ka shaqayno kadibna waxa weeyaan ee dhallinyaradu ay ka ballanto qorshayaal kale oo looga hortegayo falalkan kufsigaa ee magaalada iyo gobolka iyo social mediaha iyo miidiyaha caadiga intaba iyadoo la isticmaalayo inaanu ka shaqayno una soo istaagno falalka noocaan oo kale mar dambe insa soo noqon sidoo kale waxaanu dhiirigelinaynaa riixaynaa in dowladda iyo dowladda dhexe iyo dowladda puntlandba iyo isteedada kaleba laftirkoodaba in la dedejiyo lana hormariyo xeerarka kufsiga ee lana adkeeyo ciqaabta ninka ku- kufsadaha ah ama dembiilaha la adkeeyo arrintaas waa jiraan xeerarka waa aad ay u jilcsan yihiin qaybtooda daraftigooda iyo nuqlo ka mid aan arkay Een, waxaad moodaa runtii in arrintaas aan xil weyn layska saarin falalka noocaas markuu soo babato waxaan qabaa in shirarka golaha wasiiradu ay yeelanayaan iyo magaranaysa looga doodo in xeerarkaasna soo dedejiyo waa mahadsan Eh, adinkoo iisoo koobaya ugu dambayntii maxay tahay xalka kama dambaysta ah ee arrintan iyo kufsiyada gobolka ka dhacay ee loo wajihi karo sida loo wajihi karo iyo dhallinyarada fariinta aada u diraysaan Een, dhallinyarada waxaan u daraynaa dhammaantood inay waxa weeyaan in arrintan ka dhiidhiyaan meel kasta ay joogaan kuwa falalkan ku jira waxaan ku waaninaynaa inay ilaahooda usoo noqdaan inay iska daayaan in dhibaatadan iyo waxaan iyo maarata ay ku jiraan inay iska daayaan bayaan faraya Een, xalka waxaan u arkaa een, xalku wuxuu ku jiraa shareecada islaamka oo ilaahay diinteenna ilaahayna siiyey oo wanaagsan suuban ina siiyey ayuu ku jiraa ayada aan ku dhaqanno ayada aan hogaansano Een, waxaan kaloo qabaa een, dowladdu inay roolkeeda cayaadho oo haddii xag amni tahay iyo haddii xag cadaaladda tahay cadaaladdu waxa weeyaan waa waxa ugu muhiimsan ee bulsho maaragtay ay ku jirto weye marka haddii garsoorka liito oo aan maxkamado kiisaskaas dhammayn kara oo xukmin kara iyo boliis iyo ciidan ma garanaysaa arrintan meel kusoo ogaan kara aysan aysan jirinin waxa weeyaan ma suuroobid xal xalku ma imaanahayo odayaasha ee, walaalka jacfar baa ka hadlay ee, ku noqnoqon maayo hadda ayaguna doorka maanta ay ku leeyihiin maadaama xerbegtada yihiin oo uucda ugu weyn ay tahay oo arrintan ka shaqaysa waxaa loo baahan yahay inay dhinaca darafka istaagaan iska bari yeelaan waayo qofkii maanta ninkaas difaaca oo dembiilahaas foosha xun geystay oo adduunka oo dhan qayladiisu gaadhay waxa weeyaan difaacahay dee wa- dee la mid buu noqonayaa marka een, waxaan qabaa een, arrintaasaan qabaa in maaragtay een, ay ka wada hal dhinac ka wada istaagaan anigu dhallinyarada waxaan leeyahay war dhalinyaro maanta guurku waa fududyahay hadday shaawadku gubayso waxay maanta guurku waa fududyahay gabdhihii ilaah baa noo barakeeyey waa naga badan yihin waa nugu laba jibbaarmaan waxa weeyaan war guursadaan leeyahay hala guursado guurku maanta waa fududya maanta ninkii dhallinyaraha oo gabar la baxaya oo gabar guursanaya waxa weeyaan reerka uu gabadha ka guursanayo maanta inay taageeraan oo garab iyo taageero iyo reerka asturaan oo qurxiyaan oo meel dejiyaan reer walbaa raalli ka ah adoo helaya si sharafle aad ku guursatid si sharafle mataqaanaa aad ku digta adoo helaya ee ha ku dhiiran inkastoo kufsigan uu cudur yahay xuquuq waa cudur weeyaan xaqiiq marka laa waa cudur waxaan leeyahay marka insha allah een allah ha ka daaweeyo cudurkaasaan leeyahay dhallinyaradana waxaan ku dhiirigelinayaa inay falalkaas foosha xun oo magac darrada ah oo sumcad darrada ah oo sharaf xumada ah gabar walaasha ah oo hooyada ah oo ehelka ah oo nooc walba leh wuxuu maanta gabar waxay u baahan tahay in la gacan qabto uma baahna in tacadi lagu sameeyo uma baahna in mataqaanaa la karantiilo uma baahna in mataqaanaa bulshada ay ka socmato uma baahna in maxaa la oran jiray tacadi loo geysto marka waxaan leeyahay dhalinyaro guurkana waxa weeyaan barakaysta oo guursada falalkan foosha xun iyo daraagistaan iyo waxaan aa isticmaalaysaan oo idinku idin fududeynaya inaa waxaanad ku dhacdaan waxa weeye ka waantooba horumarkiina iyo naftiina saad u horumarin lahayn dalkiina saad u horumarin lahayn waxa weeye ku dhaqaaqa aad baa umahadsantihin intaa ayaan ku soo idlaynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada gaalkacyo anigoo cabdiwaaxida ayaa barnaamijka idinla socodsiinayey intaynu barnaamij midkan la mid ah ku kulmi doonno hadduu eebba idmo waxaannu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkeennii madasha dhallinyarada oo aad ka dhagaysanayseen laanta afka soomaaliga ee v o a iyo barnaamijkeennii dhallinyarada maanta markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya nuur bukhaari
waa tahay cabdulqaadir waa mahadsan tahay dabcan ciyaaro xiise leh ayaa maanta jira horyaalka ingiriiska ciyaarta ugu xiisaha badan ama kuwooda ugu xiisaha badanna waxaa ka mid ah ciyaar galabta dhex mari doonta kooxaha tottenham iyo arsenal oo ah laba koox oo uu xafiiltan ka dhexeeyo kana dhisan magaalada london cabdulqaadir ciyaartan maxaa laga fili karaa is leedahay
waa mahadsantahay nuur ciyaartan tottenham iyo arsenal waxay ka wada dhisan yihiin weliba waqooyiga london oo waa london derby ay dhahaan macnaha kulan adag oo london ah xifiltan ayaa ka dhexeeya inkastoo labada kooxoodba ay rabaan inay ku dhammaystaan afarta sare ama kooxaha ka qeybgeli doona sanadka dambe ee tartanka uefa champions league tottenham ayaa kaalinta saddexaad kaga jirta horyaalka kulankii lasoo dhaafa ay guuldaro soo gaartay tottenham guuldaro kale oo soo gaarta waxay halis gelinaysaa inay kusii jirto booska afraad sababtoo ah waxaa soo ceyrsanaya oo dab kusoo shidaya kooxaha manchester united iyo arsenal oo iyagu ku jira afraad iyo shanaad marka arsenal waxay rabtaaba inay xaqiiqsato booskeeda afarta sare tottenhamna sidoo kale kaalinta saddexaad ma doonaysa dib uga soo dhacdo marka kulankan kulan aad loo wada sugayay ayuu yahay lamana saadaalin karo natiijadiisa sababtoo ah inta badan marba dhinacayay u dhacdaa koox inta badan soo haysatana ma jirto oo guulo isdabajoog ah ka gaaraysay waayahay waa arki doonaa natiijada kasoo baxda waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda ciyaaraha kale ee la filayo inay dhacaan waxaa ka mid ah manchester united oo garoonkeeda kula ballansan kooxda southampton newcastle waxay is arkayaan kooxda westham ciyaaraha kale ee horyaalka ingiriiska axadda ayay dhici doonaan chelsea waxay la ciyaari doontaa fulham halka liverpool ay is arkayaan kooxday isku magaalada yihiin ee everton dhinaca talyaaniga hal ciyaar ayaa dhacay xalay oo dhex maray kooxaha inter iyo calary interna waa laga badiyey oo laba gool iyo gool ayaa lagu khaarijiyey laakiin ciyaaro kale ayaa jimaanta jira oo haddii milan ay ka badiso kooxda sasuolo booska ayay kala bixi doontaa kaalinta saddexaad ayay kala bixi doontaa kooxda inter milan juventus iyo napoli ayaa ka mid ah ciyaaraha isha lagu hayo oo axadda dhici doona waana ciyaarta toddobaadka ee horyaalka dalka talyaaniga sidoo kale dhinaca spain cabduqaadir waxaan filayaa in toddobaadkan la ciyaari doono il classico barcelona iyo real madrid ee kulanka ugu weyn oo sbain ayaa maanta dhacaya ee kulankaas waxa uu laba weji ayuu leeyahay kooxda real madrid waxa ay aad meel hoose sii geli doonto rajadeeda ah inay ka mid noqoto kooxaha u tartamaya horyaalka laliigaha haddii laga badiyo oo barcelona ay ka badiso barcelonana waxay doonaysaa inay iska yarayso cadaadiska real madrid oo ah in ay kusii qabato dhibco badan oo hadda waxaa u dhexaysa eh, sagaal dhibcood haddii barcelona ay badiso labayo toban dhibcood ayay yeelanaysaa marka eh, haddana real madrid waxay ku noqonaysaa fadeexo ama yacni arrin eh, afar maalmood gudahood in laba jeer la garaaco oo il classica ah iyada Ah.
naftigeeda real madrid eh, eh, yani kuma habboona laakiin waxaa cajiib ah labada kooxoodba hadda inay barbara yihiin kulamadii ay wada ciyaareen oo dhan inay barbara yihiin oo awal waxaa badis badnaan jirtay real madrid kulankii u dambeeyey oo dalreyga ayaa lagu soo gaaray marka waa ka Marka- xiisa badnaan doonaa Waxaa xiisa kulanka maanta badnaana. Ha, haddii ay barcelona badiso waxay noqonaysaa kooxda badis badan isku imaatinka labada kooxood ee kulamada loo yaqaano il classico waa mahadsan tahay cabdiqaadir dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa ee haatan aanu jaleecona dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta shankaroon iyo codka maxamed cumar dalxa
shaxdaageeye joogto kaymaa biyaha shubeeniyo kuusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin shaxdaageeye joogto kaymaa biyaha shubeeniyo kuusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin oshilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madoowiyo shaash lagu hareeye oshilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madoowiyo shaash lagu hareeye amashaaca dunidiyo adcedooshin joogtaad shaarafteeda leedahe amashaaca dunidiyo adcedooshin joogtaad shaarafteeda leedahe shan karoon haweenkaay shib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya shan karoon haweenkaay shib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markiiaan islaashowge sheekaystu kaliigay shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markii aan isla showre sheekaystu kaliigay waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye waa shan iyo toban jir heestaasi shankaroon iyo codka maxamed cumar dalxa ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir samakaab nuur bukhaari iyo bashiir abikar cabdulaahi oo isagu soo saaray taniintii idaacaddeenna dambe aanu idinkaga kaga kulmi doonno galabta waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye sharta laga daboolo laga naaray shaydaan Thank you.